gudoomiyaha degmada cadaado ee gobolka galgaduud faarax diirye warsame ayaa daahfuray tartanka qur-aanka kariimka ah oo sanadkii saddexaad ee cadaado ku qabanayso jumciyadda khayriga ah ee alfurqaan kaas oo ay ka qeybgalayeen boqol arday oo ka kala yimid deegaanada galmudug gudoomiyaha guddiga tartankan macalin cabdulaahi macalin maxamed ayaa ugu horeyn ka warbixinaya tartankan iyo sida loo qabto jaa-isada jaa-isatul furqaan waa shan farac afar farac waa qur-aanka soddonka jus shan iyo tobanka jus tobanka jus shanta jus afartaas farac qur-aanka ayaa waxa weeye lagu tartamayaa sanadkan runtii saddexaad waxay kusoo kordhiday jamciyatu lfurqaan alkhayriya qeybta sunnada nabiga sal lla alayh wasalam deegaanada ama degmooyinka galmudug ay mutasaabiqiintu ka socdaan iska soo diiwaan geliyeen waxaa ugu horeeya degmadeenaan cadaado ay ka furmayso maanta ama musaabaqadu ay ka furmayso waxaa ka mid a degmada gaalkacyo waxaa ka mid a degmada godinlabe waxaa ka mid a degmada hobyo waxaa ka mid a degmada baxdo waxaa ka mid a degmada docoley sidoo kale waxaa ka mid a degmada bandiiradley deegaanka waxa weeye ximbarwaaqo deegaanka kaxandho dhanka kale qaar kamid a kasoo qaybgalayaasha daafurka tartanka qur-aanka kariimka ayaa bogaadiyey ardayda loo qabanaya tartankan anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda koonfur africa ee deegaanka inaan jamciyadda idhaahdo wax wanaagsan ayaad qabateen waana idin garab taagannahay insha allaahu tartamada dambena waa idinkala qaybgeli doonaa haddii ilaaha yidhaah hadday ahaan lahayd dhaqaalaha ku baxa tartanka iyo hadday ahaan lahayd ka qaybgelista iyo dhiirgelinta waxaan leenahay waa laydinka faa'iiday idinkuna waa faa'iideen wixi aad la baxdeen iyo ciddii maaragtay idinku kaalmayda ugu dambeyn gudoomiyaha degmada cadaado faarax diirye warsame ayaa guddiga qabanaya tartankan ku bogaadiya kaalinta ay ka qaadanayaan tarbiyada caruurta soomaaliyeed ee koruqaadista qur-aanka kariimka ah walaalayaal farxad ayay noo tahay saakay inaan halkan iskugu nimid inaan ka furno tartanka qur-aanka kariimka ah oo sanadkii saddexaad ay jumciyata alfurqaan qabanayso waa wax lagu farxo waa wax lagu faano waa wax ilaahay looga mahad celiyo in aan qur-aanka ilaahay ku tartamayno joogno dhulkeennii si nabad ah waxaan leenaha khayrukum anfacukum linnaas dadka waxaa ugu khayr badan kuwa ugu anfaca badan jimciyatu alfurqaan waxaan rajaynaynaa kuwa dadka ugu anfaca badan inay ka mid tahay
tartankan qur-aanka kariimka ah ayaa loo qabtaa arday laga kala keenay deegaanada galmudug waxaana sanadkii saddexaad lagu qabanayaa magaalada cadaado ee gobolka galgaduud